maanta shiina taarikh wuxuu ka bilaabay lixda julaay ee sanadka laba kun iyo shan iyo toban ee waxaa jira kulanka baarlamaanka ajendaha wuxuu yahay xubnaha guddiga waxa banaan ee doorashooyinka iyo kan xiliya waan gartay marka maxaa la samaynayaa miyaa iyaga laga doodayaa sharciyadooda maxaa la samaynayaa maanta
sharafkoo qabtaan kulankii mataqaana sideey tobnaad isla kalfigan ayaa ayaa ee qabsoomay afartii julaay laba kun shan iyo toban waxaa mudanayaasha loo qeybiyay taariikh nololeedka xubnaha guddiyada madaxa banaan ee doorashooyinka iyo kan xuduudaha iyo federaalka maadaama ay kasoo baarandegeen oo fursada loo siiyey muddo afaraad ay soo akristaan maanta waxay diyaariyeen xildhibaanada inay markaas codka u codeeyaan xubnahaas aan aan aan mataqaana soo xusay ee guddiga aan soo xusay
waan gartay marka qaabkee loogu codeynayaa sidii codeynta caadiga udhici jirta mase waa ka duwan sidaad ka warqabto codeynta waa saddex nooc sida xerasaadka uu qabo ee baarlamaanka waa nooc oo ah gacantaag iyo nooc qarsoodiyaha iyo nooc layihahdo magac yeerinta oo qofka xildhibaanka markaa loo yiri marka noocan waa nooca codka qarsoodiyaha oo horay u go-aansadeen xubnaha baarlamaanka in markaas noocaas ay noqoto marka saas in horeysa oo nooca lagu bixiyo codka sanduuqa